bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wafiqna min اlأqwali واlأعmal lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo sagaashanaad ee suuraة الأncaam allah waxa uu yidhi in allaha faaliqu اlxabi wannawaa yukhriju اlxaya min almayiti wamukriju اlmayiti min alxay dalikum اllahu faannaa tu'fakuun allah waxau ihi jala jalaaluh ina allaha alle faaliqu lxabi midhaha ka dilaaciyo weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala ee zaraca ama geedka ka soo saara intuu kala dhambalo wannawaa laftimireedyadana ka kala dilaaciyo ee timirta ama geed timireedka ka soo saara weeyaan rabbi subxaanah yukhriju waa uu soo saaraa rabbi alxaya mid nool ayuu ka soo saaraa min almayiti mid dhintay wa mukhriju lmayiti ilaahay subxaanahu wa tacaala mid dhintay kii ka soo saara weeyi min alxayi mid nool daalikum kiinaas sidaa wax u abuuraya ee midhaha intuu dilaaciyo geed ka soo saaraya ee mid nool mid dhintay ka soo saaraya mid dhintayna mid nool ka soo saaraya ilaaha sidaa waxu samaynayaa daalikum kiinaasi allaahu ay ilmacbuudu bilxaq allaha xaq lagu caabudaa waa kaa ee fa annaa tuufakuuna sidee laydin leexinayaa oo diinta laydinka duwayaa macnaha afcaashaasi waxay daliil u yihiin annahu huwa almacbuudu bixaq ka sidaa wax u abuuraya cibaadadiinana isagaa xaq u leh cid kale lama wadaagto oo sidaan abuurka loola wadaagin ayaan cibaadadana loola wadaagin faaliqu lisbaaxi allah subxaanahu wa tacaala faaliqu lisbaaxi weeyi subaxa ka dilaaciya waagaa baryaya ka dilaacinaya waa rabbi subxaanahu wa tacaala ilaa waagu u baryo wajacala waxa uu ka yeelay rabbi alleyla habeenkii alla waxa uu ka yeelay sakanan xasiloonaan macnaha mid aad dhexdiisa xasilaysaan oo aad waxa weeyaan guryihiina ku xasilaysaan washamsa cadeedana alla waxa uu ka yeelay iyo walqamara dayaxaba xusbaanan ay yajriyaani bixisaab kuwa xisaab ku socda alla waxa u ihi dalik ay dalika aljaclu yeelistaa ilaahay habeenkii iyo cadeedii iyo dayixii sidaa ka yeelay taqdiirulcasiizi allaha qaalibka ah qadaristiisii iyo jaangoyntiisii weeyi allihii alcaliimi ee cilmiga badnaa waxaa sidaa wax u qorsheeyey oo u qadaray allaha cilmi badanaha ah ee qaalibka iyo awooddana leh wa huwa rabbi aladii allaha weeyi jacala abuuray lakum idinka idiin abuuray annujuuma xidigaha litahtaduu si aad ugu hanuuntaan oo ugu aqoonsataan bihaa xidigaha fii dulumaati lbari beriga madowiyadiisa dhexdiisa markaa ku sugan tihiin inaad waxa weeyaan ku hanuuntaan iyo walbaxri wa fii dulumaati albaxri iyo badda madowiyadeeda dhexdooda marka aad ku sugan tihiin si aad ugu hanuuntaan oo waddada iyo jidka iyo jihada aada ugu aqoonsataan xidigaha markaa garataan alla waxau ihi qad fasalnaa waanu kala dhigdhignoo waa caddaynay al aayaati aayaadka waanu kala dhigdhignoo waa caddaynay liqowmin yaclamuuna kuwa wax kala garanaya ayaanu caddaynay oo macnaha dadkoo dhan waa loo caddeeyey kuwa ku intifaacaya wax ku qaadanaya ahlulcilmiga oo juhaashu waxba ku qaadan maayaan marka kaanamaa inaan looba caddaynba mar haddaanay ku intifaacin laakiin bayaanku waa caam waxaase kuwan loo qayday waa kuwii ku intifaacay wa huwa rabbi aladii allaha weeyi ansha'akum idin abuuray min nafsin ee naf idinka abuuray naftaasoo waaxidatin keli ah waa aadama calayhi salaam famustaqarun ay falakum haddaba waxaa idiin sugnaaday mustaqarun maxalu istiqraar meel aa ku sugnaataan iyo wa mustawdacun meel aa ku nagaataan mujaahid waxa uu ku fasiray waana tafsiirka ugu xooga badane mustaqarun ay fi lard waa arladii adduunyada oo waxa uu u daliishaday walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin aadam iyo xawaa markii jannada laga soo dejiye dhulka loo soo dejinayey ayaa waxaa lagu yidhi walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin arlada waxaa ku leedihiin meel aad ku sugnaataan iyo raaxo aad ku raaxaysataan ilaa muddo inta laga gaadhayo oo dee inta cumrigiinna iyo ajashiinnu ay tahay ah idan fa mustaqarun waa qaraaru lard wa mustawdacunna waa xayaatada barzakha oo nolosha aakhiro ama qabriga intaad ku jirto ayaa looga jeedaa mustawdaca oo waa meel waxa weeyaan aanad weligaaba ku jirayne ku meel gaadh ah oo wadiicada waxaa la yidhaha waxa meel la dhigto ee hadhow qofkii dee laga soo ceshaday ammaanada ah marka qaraarka qabriguna maaha daa'im de yowm lbacthi wanushuur waa laga soo baxaya marka waa xayaato muaqada oon daa'im ahayn ta qabrigee barzakhu marka wa mustawdacun iyo meel aad ku nagaataan oo xayaatadii barzakha iyo qubuurta ah alla waxau ihi qad fasalnaa waanu kala dhigdhigno waa kala saarray ama waanu caddaynay alaayaati aayaadka waanu caddaynay liqowmin qole ayaanu u caddaynay kuwaasoo yafqahuuna fahmaya dadka wax fahmayaee fiqiga leh ayaanu aayaadka u caddaynoonu u kala dhigdhignay wa huwa rabbi alladii allaha weeyi anzala soo dejiyey min asamaa xagga sare kasoo dejiya waa daruuraha ah oo horaynu usoo tilmaanay in la yidhaahdo luqada carabiga samo kullu maa calaaka fahuwa samaa wax alla wixii kaa sarreeya waa samo oo xataa saqfu beytika gurigaaga saqafkiisa sare samuu ku yaho waa kaa sarreeya dee halka ilaahay biyaha kasoo dejiya matarkuna maaha samaawaadka saree toddobadee kala sarreeya ee waa daruuraha daruuruhuna samaawaadka waa ka sokeeya oo diyaarada haddaad fusho waxaa laga yaabaa daruurta inaad hoos u eegto diyaaraduna dee sama ma gaadhe eh waxaad dareemaysaa daruuruhu dee samaawaadka waa ka sokeeyaan roobka waxa laga soo dejiyaana waa daruuraha marka min asamaa ay min asaxaab daruuruhu inay samada ka sokeeyaanna waxaaba kuugu daliila wasaxaabi lmusahari bayna asamaai waalard daruuraha la sakhiree la layliyey cirka iyo dhulka dhexdooda way u dhexeeyaana dee cirka kuma dhex jiraan markaa weeyi in roobku uu daruuraha kasoo da-ayana waxaa u daliila afara'aytum almaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu lmunziluun bal ka warrama biyaha cabaysaan ma idinkaa daruuraha ka soo dejiya mise annaka marka halkee laga soo dejiye min almuzni wahiya saxaab waa daruurihii allah waxa uhi wahuwa rabbi aladii allaha weeye anzalo soo dejiya min asamaa daruuraha xaggooda kasoo dejiya xagga sare maa an biyo oo fa akhrajnaa dabeed waxaanu kusoo bixinay baa alla uu yidhi iltifaat baa la yidhaha min alghaybati ila takalum sidii haybe loo waday ayaa takalum loo soo jeedsaday waa si loogu baraarugo allah waxau ihi fa akhrajnaa waxaanu kusoo bixinay bihi ay bilmaa biyaha aanu daruuraha kasoo dejinnay waxaanu kusoo bixinay nabaata kulli shay shay walba nabaadkiisaanu kusoo bixinay wax kastoo baxa oo dhulka kasoo baxa biyahaanu kusoo bixinay fa akhrajnaa dabeed waxaan kasoo bixinay baa alla u yihi minhu min annabaat nabaadkaa dhulka kasoo baxay waxaanu kasoo saaray khadiraa geedo cagaaran yacnii dhir iyo geedo cagaar ah ayaa nabaadkii aanu ka soo bixinay nukhriju xaal aanu ka soo saarayno minhu min alakhdar geedahaas iyo zaraca cagaaranna xaal aanu ka soo bixinayno xabban midho aanu ka soo bixinayno midhahaasoo mutaraakiban isdul saar saaran wa min annakli timirta xaggeedana waxaanu ka soo saaraynaa min alxihaa ka bedel min alcihaa ubaxeeda waxaanu kasoo bixinaynaa qinwaanun laamo qinwaanka waxaa la yidhaahdaa waa rucubta iswadata maca midhaheeda laanta maca midhihii ay saaran yihiinee rucubtaas ayaa la yidhaha qinwaan marka wa min annakli timirta xaggeediina waxaanu kasoo bixinay min talcihaa ka bedeloo ubaxeeda qinwaanun laamaha midhihii timirtu ay saaran yihiinee rucubtaa iswadata maca midhaheedii ayaanu kasoo bixinay laamahaas ama rucubtaasoo daaniyatun dhow oo ruuxii tiigsanaya ee laacaya ama goosanaya u dhowoon ka dheeray wa jannaatin beero ayaanu kusoo bixinay biyaha beerahaasoo min acnaabin cinabya ah iyo wazaytuuna zaytuun waa kaynu soo tilmaanay zaytuunka looma jeedo kan aynu inaku isticmaalno ama casiirka ka dhiganno waxaa la yidhaha jawaafa laakiin ka loo jeedaa waa ka saliidda laga miiro ee zaytu zaytuuntan aynu aragnay laga tuujiyo kaasaa loo jeedaa midhihiisuna waa yaryaryihiin wazaytuuna beerahaasoo zaytuun ah iyo warumaana rumaan ah mushtabihan xaal ay yihiin kuwa isku eg eg ay fi lown xagga midabka wa hayra mutashaabihin xaal ay yihiin kuwa aan isshabihin oon iskuba ekayn ay fi acmi wasifaat xagga dhadhanka iyo sifaadka iyo qaabkoodana aan isku ekayn yacni midabkii iskaga eg dhadhanka iyo sifaadkana ku kala duwan iyo midhaha ay bixinayaan alla waxau ihi unduruu eega ay nadra tafakurin wactibaar iska eegoo dhaaf ma aha laakiin waxa weeyi waa nadaru tafakurin wactibaar unduruu eega idinkoo u fiirsanayo wax ku qaadanayo kuwaan toobaya eega ilaa hamarihi midhihiisa bal eega idaa ahmara marka uu midhaynayo iyo wayanci bisaylkiisaba eega marka uu midhaynayana bal eega siduu u muuqdo bal markuu bislaadana eega si aad ugu cibro qaadataan ina fii dalikum madkuurkiina alla soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu aqoonsanayo ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa yayse ugu sugan yihiin liqowmin qolo ayay aayaadkaasi ugu sugan yihiin qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaya markaasaynu in badan soo tilmaanay liannahum lmuntaficuuna bilaayaat dadkoo dhan bay aayad u tahay laakiin waxaa gaar loogu xusay dee iyagaa kuwaan toobo wax ku qaatay alla waxau ihi wajacaluu lilaah wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alla waxay u yeeleen aljinna jinkiibay uga yeeleen shurakaa kuwa wax la wadaaga wajacaluu waxay ka yeeleen aljinna jinkii waxay ka yeeleen shurakaaa kuwa wax la wadaaga lilaahi alle yacni jinkiibay ka dhigeen kuwo ilaahay wax laleh wal xaal bay sidaa yeeleen dadkii mushrikiinta ahaa khalaqahum ilaahay uu abuuray iyadoo alla iyaga uu abuuro khaaliqoodii uu yahay ayaa iyagoo khalqigii u rumaysan rabbi ayay haddana cibaadadiisii cid kale wax ka siiyeen wa kharaquu waa been abuurteenoo lahu ay lilaah ilaahay waxay ugu been abuurteen baniina inama iyo wa banaatin hablo oy u nisbeeyeen aslulkharqi waa jeexidda yacni shayga marka la jeexo marka waxay usoo jeexeen macnaha u been abuurteen alleh baniina inamo iyo wa banaatin hablo ayaa ay u been abuurteen bigayri cilmin cilmi la-aan ayaanay ugu been abuurteen subxaanah ilaahay nasahnaantiisa uu nasahan yahay iyo wa tacaalaa korreeye rabbi camaa yasifuuna waxay ku tilmaamayaan ilaahay ka nasahnaa uu ka korreeye badiicu samaawaati ay huwa rabbi badiicu samaawaati samooyinka kii abuuray weeyi ee abuurkooda bilaabay isagoon cidna kaga dayan wal ardi iyo arlada abuurkooda ka bilaabay weeyi annaa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lahu ay lilaahi alleh waladun ilmo wal xaal lam takun aanay u ahaanin lahu ay lilaahi alleh saaxibatun oori ama haweeney iyadoo ilaahay haweeney ama oori anay u sugnaan siduu ilmo ugu sugnaanayaa wa khalaqa waa abuuray rabbi kulla shayin shay walba wa huwa rabbi bikulli shay shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi dalikum allah dalikum kiinaasi allahu alla weeyi rabbukum rabbigiin weeyi laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye khaaliqu kulli shayin shay walba ka abuuray weeyi ee facbuduuhu caabuda wa huwa alla calaa kulli shay shay walba wakiilun ka ilaalinaya ee wakiilka ka aweeyi wakaaladuna ilaahay isagaa isku diray oo u taagan naf walba ilaalinteeda ee cid kale dee ma wakiilan oo wax uma diran laa tudrikuhu ilaahay ma haleesho al absaaru aragyadu ma haleelaan alleh wa huwa rabbi yudriku isagaa haleela al absaara aragyada wa huwa rabbi allatiifu ka tudhista iyo raxmadda badan weeyi alkhabiiru ee wax walba gun og hoosu og yacni cilmigiisu waxa baatinkee qarsoonna ilaahay waa ka og hadihi laayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu horeyn wuxuu kaga warramay abuurkiisa iyo yacni muuqaalada waaweyn ee weynidiisa iyo awooddiisa tilmaamaya waxa alla uu tilmaamay makhluuqaadka uu abuuray oo midhihii iyo nabaataadkii dhulka kasoo baxaya uu ku bilaabay ina allaha faaliqu lxabi wannawa xabadda firidee hadhuudhka ama midhaha ama ininyaha ama shinidan dhulka hoosteeda la geliyey dee adigu dusha inaad ka waraabiso mooye hoosta waxa ka socda maxaad ka ogta ilaaha soo bixinaya ee dilaacinaya ee zaraca ka soo saaraya ee geedka kasoo bixinaya waa rabbi midhuunbaad adigu dhulka ku aastay ilaahay baase soo bixiyey tabaaraka wa tacaala haddaanu rabbi soo bixin halkaasay ku baaba'aysaa waxba kuu soo bixi maaya boqol jeer haddaad waraabiso marka ilaahay waa faaliqulxabbi wannawa midhaha dhulka lagu aasayo iyo laftimireedada ka ka soo bixinaya geedaha timirta iyo zaraca kaleba waa rabbi ilaahay caam ahaantaa markuu u tilmaamay ayuu faahfaahiyey siduu wax u soo saaro oo alla waxa uu yidhi yukhriju alxaya min almayiti ilaahay awoodihiisa waxaa ka mid a wax nool ayuu ka soo saaraa wax dhintay bal hadda eeg tusaale ahaan geedkan soo baxay wuu nool yahay wuu tarmayaa wuu midhaynayaa wuu dhalayaa waa la goosanayaa dee geedkii waa wax nool oo qoyan geedkaa nool wuxuu ka soo saaray midhahaa dhinteen noolayn oo xabaddaa firida ama midhkaa hadhuudhka ama gelayda ama wax kale ah ee dhulka ama laftimireeda dhulka aad gelisay dee wuxuu ahaa wax dhintay ma noolayn muxuu ka soo saaray geedkaa nool eed hadhsanayso ee dhalaya ee tarmaya markaa yukhriju alxaya min almayit wax nool ayuu ka soo saaray wax dhintay digaaggaa ordaya beedkaa yar buu kasoo saaray ee dhinteen noolay beedkiibaa dilaacay dee digaagadaa socotaa kasoo baxday waa bixikmat illah wax nool ayuu wax dhintay kasoo saaray yukhriju alxaya min almayit insaankaa nool ee talinaya ee tallaabsanaya wuxuu kasoo saaray min nudfa candhuuftaa yaree meydkee noolay ayaa laga abuuroo laga soo saaray insaanka wa yukhriju alxaya min almayit marka yacni xayaatada iyo meydka markaad wax xisigeenu taaban karno ku tilmaamayso sidaas weeyi waxaa kaloo lagu fasiri karaa alxayaat almacnawiya walmowt almacnawi nolol macnawiya iyo dhimasho macnawi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'minkiibuu kasoo saaray gaal oo gaalkiibaa mu'min dhalay markaa gaalku waa mayit mu'minka u dhalayna waa nooli markaa yukhriju alxaya min almayit markaa yukhriju lxaya min almayiti awoodaha alle waxaa ka mida ilaahay wax nool inuu ka soo saaray wax dhintay waa midhahaas waa beedkaa waa insaankaa nudfada kasoo baxay yukhriju lxaya min almayit wa mukhriju lmayiti min alxayi waa taa cagsigeedii uun wax dhintay ayuu ka soo saaray wax nool wa mukhriju lmayiti min alxayi midhuhu halkay kasoo baxayaan geedkaa dhalaya soo maaha dee waa mukhriju lmayiti min alxayi midhahan dhinteen noolayn ee dhulka lagu aasayo geedka nool baa dhalay nudfadan dhimateen noolayn ee mayidkaa dee insaankay kasoo baxaysa waa mukhriju lmayiti min alxayi waxa weeyaan beedkan aan noolayn ee hadhow dilaaci doona dee wuxuu kasoo baxay digaagadaa nool wa mukhriju lmayiti min alxayi yacni wax dhintay ayaa alla ka soo saaray wax nool haddii xayaatada macnawi laga dhigay iyo mawdkana wa mukhriju lmayiti min alxayi waa muuminkii gaalka dhalayay oo mu'minkii oo xayi ah ayaa waxaa laga soo saaray wax dhintay oo gaalkii ah waa mukhriju lmayiti min alxay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisu waa ta halkaa sidaa awooddiisa wax ugu samaynaya ee wax nool wax dhintay kasoo saaraya wax dhintayna wax nool kasoo saaraya ilaahay taa markuu tilmaamay awoodda abuuridiisa ayaa uu yidhi dalikum ullah haddaba ilaaha sidaa wax u samaynayaa isagaa mutay inaad keligii caabudaan ee waa gardaro inuu isagu idin abuuro cid kalena aada caabudaan ama la wadaajisaan dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay faaliqu lisbaaxi wajacala alleyla sakana washamsa walqamara xusbaana dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim ka waaga bariinaya ee subaxa dilaacinaya ee habeenka xasiloonan inooga dhigay ee dayax iyo cadeedda xisaab aynu wax ku xisaabsanno inooga yeelay waa rabbi subxaanah oo allah waxau yihi subxaanah qul ara'aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ila ywmi alqiyaamati man ilahun gayru llahi yaatiikum bidiyaa afalaa tasmacuun bal waxaad ku tidhaa nebi allo war bal ka warrama haddii ilaahay habeenka idinka yeelo joogta daa'ima ilaa qiyaamaha waa ayo ilaaha aan alla ahayn ee iftiin iyo maalin idin keenaya miyaydaan waxba maqlayn oo garasho iyo caqli aydaan lahayn qul ara'aytum in jacala allahu calaykum annahaara sarmadan ila ywmi alqiyaamah man ilaahun gayru allah yaatiikum bilaylin taskunuuna fiih afalaa tubsiruun bal waxaad ku tidhaha war bal ka warrama haddii ilaahay maalinta daa'im abada'a ka dhigo ilaa qiyaamaha oon habeenba idiin soo hoyan waa ayo ilaaha aan alla ahayn ee idiin keenaya habeen aada xasishaan miyaydaan wax arkayn aragti aada wax ku qaadataan oo ku waantowdaan wa min raxmatihi jacala lakum alleyla waannahaar litaskunuu fiihi walitabtaguu min fadlih ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid a inuu habeenkiiyo maalinta idin yeelay si aa habeenkii u xasishaan maalintiina ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa u doonataan oo dhulkiina intaa u fooftaan dee u shaqo tagtaan idan waa min xikam illaah waana nicmooyinka alle habeenka iyo maalinta oo habeenkiina waxaa laynooga yeelay sukuun iyo xasiloonaan guryaheenna aynu ku xasilloo ku nasanno maalintiina waxaa laga yeelay nolol raadis iyo macaash iyo shaqo cadeedii iyo dayixiina waxaa laynooga yeelay kuwo aynu ku xisaabsanno maalmaheenna iyo habeenadeenna iyo sanadadeenna walitaclamuu cadada siniina walxisaab oo waxaynu ku garanayno jumcadii salaadihii xajkii ramadaantii waa xisaabta cadeedda iyo qamarka dabeed alla waxa uu tilmaamay inuu xidigahana inooga yeelay kuwo aynu ku hanoonno aynu ku aqoonsanno jidadka iyo dariiq dariiqyada oo xidigaha xikamka ilaahay inoogu abuuray waxaa ka mid ah saddex arrimood midkood wax kale ciddii ka doontaa waa ku lumaysaa kow lilihtidaa in lagu hanoono oo waddada lagu aqoonsado oo ruuxii hadduu dhamco ama uu lumo ama jidkii qibladii uu garan waayo dee ruuxa cirkii iyo xidigaha aqoon u lihi dee markuu eego wuxuu garanayaa jidkii iyo waxa weeyaan jihadii xaggii ka xigto marka waa hidaayatu ariiq waxaa kaloo ku jirtaa ziinatu samaa samadaa lagu qurxiyey oo habeenkii markaad saa samada u eegto quruxda iyo laydharhka ilaahay ku rakibay ayaad waxa weeyaan ku cibro qaadanaysa waxaa kaloo laga yeelay rujuuman lishayaaiin oo shayaadiinta in lagu gano kuwa doonaya khabarka samada malaa'igta waxaa loo soo sheegay ay ku sheekaysanayaan inay ka soo xadaan shayaadiinta doonaysa in lagu gano sida gantaalaha walaqad zayanna samaaa addunyaa bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin hidaayada aayaddana lagu sheegay in lagu aqoonsado jidka quruxda samada iyo in lagu ganayo shayaaiintana suuratulmulki baa lagu sheego allah wuxuu tilmaamay inuu samada xidigaha ku qurxiyey kana yeelay kuwa lagu ganayo shayaaiinta wax kale cidda ka doonta ee doonta inay u adeegsato dhib iyo dheef waxa weeyaan roob bay keenayaan ama roobku di'i maayo ama waa yani dadkan yidhaha waanu xidiginanaa wax kale cidda ka doon doontaa way ku lumaysaa dabeed alla waxa uu tilmaamay biyaha uu samada ka soo dejiya ama daruuraha wuxuu ilaahay kusoo bixiyo nabaataadka kala duwan ah oo ilaahay waxa uu tilmaamay inuu nabaataad kala duwan kusoo saaray iyo midho isa saaran oo sabuulkii ama madaxii hadhuurhka oo kale wa idinka arkay madaxiiba ama sabuulkiiba inta midho saaran ee iskor saaran waa xabban mutaraakiban waa xikmad ilaahay waxaa kaluu rabbi tilmaamay timirtii iyo cinabkii iyo zaytuunkii iyo rumaanka uu kusoo bixiyey biyahaas iyagoo isku eg iyo iyagoo aan isku ekayn oo midhaha qaarkood ay midabka iska shabahayaan xagga dhadhanka iyo sifadana ay ku kala soocan yihiin ilaahay waxau yihi waxaa eega oo ku cibro qaata iyo idiin noqonin wax iska caadi oo inta la eega la dhaafe ku cibro qaato allaha sidaa wax u sameeyey cibaadada u badhax tira ilaahay waxa uu tilmaamay gaalo waxay samaysay oo ah inay jinkii ilaahay shuraka uga yeeleen oo yidhaahdeen waxbuu la leeyahay jinku alle iyadoo ilaahay u abuuray oo ay namaiyo hablana ay u nisbeeyeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa qaalat alyahuudu cusayrun ibn llah wa qaalat alnasaara almasiixu ibn llah yahuudi waxay tidhi cusayr baa ina ilaahay ah nasaarana waxay tidhi ciisa ina ilaahay ah mushrikiintii quraysheedna waxay yidhahdeen almalaaikatu banaat llah malaaigtu waa hablo ilaahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmani inaasa ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun allah waxau yidhi malaa'igtii addoommada alla ahayd ayay dhadi ka yeeleen ma abuurkooday arkayeen oy xaadireen oy goobjoog ka ahaayeen waa la qori markhaatiga iyo waxay sheegayaan waana la su'aali doonaa marka shirkiga inay ku kaceen ayaa alla uu tilmaamay jinkana ay ilaahay wax la shuraakeeyeen iyadoo ilaahay aadamaha kula ballamay inaanay shaydaan caabudin oo allah waxau yihi alam acad ilaykum ya bani aadam anlaa tacbudu shayطaana inahu lakum caduwun mubiin ilma nebi aadamow miyaanan idinkula ballamin shaydaan inaydaan caabudin oo cibaadadayda aydaan waxba ka siin waayo cadow cadaawadiisu ay caddahay ayuu idin yahay marka inaad sokeeyo ka dhigataanba dee ma aha nabi ibraahimna aabihii waa kii kula dardaarmayey ya abati laa tacbud shayطaan ina shayطaana kana liraxmani casiya marka ilaahay waxa uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala cama yasifuun waxay ku tilmaamayaan ilaahay inuu ka nasahan yahay oo ka fog yahay berina uu ka yahay dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay cirka iyo dhulalka ka abuuray rabbi inuu yahay wuxuu yihi marka ana yakunu lahu waladu walam takun lahu saaxiba sidee haddaba ilma ugu sugnaanayaa alle isagoon ooriba lahayn waa waxaan dhacaynoo mustaxiil ah oo taasina ma jirto tanna ma jirto tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay markaa wuxuu u daliishaday cibaadada inuu mutaystay khalqiga had iyo jeerna khalqiga ilaahay wuxuu u soo daliishadaa oo ugu soo halqabsadaa si uu u sugo cibaadada kalihi inuu isaga yahoon cidila wadaagin sababtuna waxa ay tahay khalqiga way qirsan yihiin oo cid ku haysata abuurka alle ma jirto ole annakaa wax kula abuuray walain sa'altahu man khalaqa samaawaati waalard layaquuluna allah haddii la yidhaha cirarka iyo dhulalka yaa abuuray annaka odhan maayaan haddaba mushrikiintii quraysheed waxay odhanayaan allah laakiin maxaa loogu taag waayey ilaaha khaaliqa ah keligii caabuda marka maadaama khalqigii alle ay u ogol yihiin ilaahay waxa uu leeyahay allahaa idin abuuray oo keliya ayaa xaq u leh cibaadadiinna oo cid kale inay la wadaagto waa gardarro marka alla wuxuu yidhi wakhalaqa kulla shay waxaa ka dambaysa khaaliqu kulli shay waxaa ka horraysa wakhalaqahu wajacaluu lilaahi shurakaaa aljinna wakhalaqahum marka bal khalqigu inta jeera uu soo noqday eh waxaa intaasoo jeer uu soo noqday oo macnihiiyo muraadku yahay ilaahay inuu khaaliq yahay haddaa aqoonsan tihiin almacbuudu bixaqna waa isaga uun oo ka khalqigiiyo abuurka keligii lihi cibaadada iyo daacadana keligii isagaa leh ee ha kala saarina alaa lahu lkhalqu waalamr yacni siduu abuurka u leeyahay ayuu amarka iyo daacadana uleeyahay oo cid kale inay la wadaagta ay gardarro tahay dalikum allahu rabukum laa ilaha ilaa huwa khaaliqu kuli shayin facbuduuh ilaahay markuu yihi khaaliqu kuli shayin muxuu ka dambaysiyey dee facbuduuh isagaa xaqu leh caabuda wa huwa calaa kuli shayin wakiil laa tudrikuhu labsaar laba tafsiirba waa la saaray in la yidhaha laa tudrikuhu ay laa tuxiituhu labsaaru aragyadu ma koobaan alle oo xataa aragga la arkayo aakhiro dee ma koobi karo oo ilaahay waa la arkayaa aakhiro mu'miniintu waa arkayaan laakiin laa tuxiituhu labsaar ma koobi karo aragga aadamaha iyo makhluuqu waayo ilaahay waa cadiim maba koobi karaan inay waxa weeyaan aragti ku koobaan oo maalan shayga makhluuqii halkaa yaalla araggaaga waad ku koobaysaa oo cidhif walba waad ka arkaysaa laakiin tacaala allahu can dalika culuwan kabiiran ilaahay taa waa ka sarreeya waa kana nasahan yahe isaga aragtida iyo aragga laguma koobi karo oo waa ka wen yahay kaasi markaa waa tafsiir taasi waana caam oo laa tudrikuhu labsaaru laa fi dunya walaa fi laakhira if iyo aakhira toona midnaba arag laguma koobi kara alleh oo adduunyadana ilaahay lagumaba arkayo oo waa mustaxiil waayo abuurka aadamuhu dee dacfiga iyo qaabkuu abuuran yahaan xamili karinba inay ilaahay ku arkaan adduunyada suurtagal ma aha aakhiro oo lagu arkayana ha lagu arko laakiin laguma koobi karo tafsiirka kalena waxa weeye laa tudriku labsaaru aragtidu ma haleesho oo lamaba arkayo alleh taa markaa waxaa lagu fasirayaa fi dunya la fi laakhira oo marka laa tudrikuhu yacni ma haleesho la yidhaahdo lama arki karo bimacnaa waa adduunyada ilaan aakhiro ilaahay waa lagu arkayaaye oo ilaahay waxa u ihi subxaanah wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaal maalinta qiyaame waa kuwa barwaaqaysan oo ladnaantu kasoo ifbaxday ilaa rabbihaa naadira rabbigood baanay eegayaan oo arkayaan waa mu'miniintii waxaa kaloo suurat lmutafifiin laynoogu sheegay gaalada ilaahay inuu iska xijaabayo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kuwa gaaladiihi rabbigood maalinta qiyaame waa laga xijaabayaayo arki maayaan imaamu shaafici wuxuu ka daliishaday aayaddaa oo uu yidhi haddii ilaahay cadowgiisii iska xijaabay oo xijaabka aanu isaga faydeyn oonay arkayn awliyadiis iyo axbaabta uu jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iskama xijaabayo ee way arkayaanoo waa ku raaxaysanayaan aragtida alleh oo ilaahay waa ka yidhi liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada kuwii wanaagga sameeyey waxay leeyihiin tii wanaagga badnayd waa jannada eh iyo ziyaado ula socota waa aragtida rabbi annadaru ilaa wajhi illahi lkariim marka laa tudrikuhu labsaaru aragyadu ilaahay ma haleelaan oo lama arko ay fi dunya markaa dheh laakiin fi laakhira mu'miniintu waa arkayaan sida caqiidada ahlu sunnuhu ay tahay aayaadkan ilaahay waxa uu inoogu caddeeyey ana allaha khaaliqu kuli shayin fahuwa rabu kuli shayin walida wajaba an yu'allaha waxdahu duna ma siwaah ilaahay wax walba waa ka abuuree rabbiga u ah sidaa darteed bay waajib tahay keligii in la caabudoon cid lala wadaajin cibaadada taqriiru qudrat illahi cala kuli shay wa cilmihi bikuli shay wa xikmatihi fi kuli shay aayaadku waxay sugeen awoodda alle wax walba inay gaadho uu karo wax walbana uu og yahay wax walbana xikmad xeel dheer uu ku samaynayo rabbi subxaanah waxaa kaloo ku sugan faa'idatu khalqi nujuumi wahiya alihtidaau biha fi sayri fi leyli fi lbari walbaxr faa'iidada xidigaha waxaa ka mid ah in lagu hanuuno dariiqa lagu aqoonsado marka habeenkii la gudayo gudcurka ama badda iyo beriga madowgooda la dhex socdo yatimu idraaku dawaahiri lumuuri wa bawaatiniha bilcaql waxaa arrimaha daahirkooda iyo baatinkoodaba lagu haleelaa oo lagu waantoobaa caqliga fayow ee caafimaadka qaba oo aan sharciga saxiixa aan ka hor imanayn wayatimu idraaku asraari lashyaai bilfiqhi ashyaada asraartooda hoosena waxaa lagu haleelaa fiqhi iyo fahm alimaanu bimathaabati alxayaa waalkufru bimathaabati almowt fi idraaki lumuur iimaanku wuxuu ka dhigan yahay nolol gaalnimaduna waxay ka dhigan tahay dhimasho arrimaha marka la haleelayo la fahmayo kufriga iyo iimaanku waxay isku yihiin bimansilati alxayaati waalmowt waxaa kaloo ka mid a aayaadkan fawaa'idkooga ana min alinsi man cabada aljina biطaacatihim waqabuuli maa ya'muruunahu bihi wayusayinuunahu lahum insigii waxaa ka mida kuwa jinka caabudoo ateecay oo aqbalay waxay amrayeen ay u qurxinayeen tanazuhu rabbi tacaala can ashariiki waalsaaxibati waalwalad ilaahay waxa uu ka nasahanyo uu ka hufan yahay cid wax la wadaagta iyo ubad iyo oori intaba mubaayanatu rabbi tabaaraka wa tacaala likhalqih ilaahay khalqigiisa waa ka fog yaho waa ka dheeryahay oo yacni mid u dhow ma aha waa baa-inun min khalqi mid ka fog oo samaawaadka ayuu ka sarreeyaa rabbi mubaayanadu waxa weeye inuu yacni samaawaadka ka sarreeya carshigiisa oo yani makhluuqaadkiisa baa-inun min khalqihi uu yahay istixaalatu ru'yati rabbi fi dunya wa jawaasiha fi laakhira liwliyaa'ihi fi daari karaamatihi waxaa ku sugan inay mustaxiil tahay rabbi adduunyada iyo ifka in lagu arko laakiin aakhiro ay awliyada iyo mu'miniintu ku arkayaan oo lagu sharfayo allah waxa uhi ina allaha alle faaliqulxabbi midhaha ka dilaaciyo weeye geedkiiyo zaraca ka soo saara iyo wannawaa laftimireedada nawaa waa jamcu nawaatin waa jamac laftimireedadana ka dilaaciye geedtimireedka ka soo saaraa rabbi weeyi subxaanah yukhriju waa uu soo saaraa rabbi alxaya mid nool buu kasoo saaraa min almayiti mid dhintay oo mu'min baa waxa weeyaan gaal u dhalaya ama yukhriju waa soo saaraa rabbi alxaya mid nool buu min almayiti wax dhintay ka soo saaraa oo insaankaa nool ee talinaya ee tallaabsanaya min nudfa candhuuftaa meydkeen noolayn ayaa laga soo saaray wahaakada yacni waxa weeyaan xayawaanaadka iyo digaaga iyo waxyaabaha la midka ah dee beedkaa dhintuu ka soo baxay geedkaa nool ee dhalaya ee tarmayaana dee waxa weeyaan midhahaa dhulka lagu aasee dhintaa ilaahay ka soo saaray wa mukhriju lmayiti ilaahay waa mid dhintay ka ka soo saaray min alxayi ka nool wa mukhriju lmayiti ka dhintay kii ka soo saaray weeyaan rabbi min alxayi mid nool oo nudfadaas mayidka ah insaankaa nool bay dee kasoo baxday beedkaa aan noolayni dee digaaggaa nool ayuu kasoo baxay haddii macnawi laga dhigo gaalkaa mayidkii mu'minkaa nool ayu ay ayaa dhalay waa marka qofkii mu'minka ah yacni ilmihiisa uu gaal noqdo wa mukhriju lmayiti min alxayi ama midhahaas geedka saaran ee mayidka ah ilaahay wuxuu kasoo saaray geedkaa nool dalikum kiinaasi allahu alle weeye ka sidaa wuxuu abuuray ee fa annaa tuufakuuna sidee laydinka leexinayaa diinta laydinka duwayaa faaliqu lisbaaxi subaxa ka dilaaciyo weeyaan rabbi waagaa baryaya wa jacala wuxuu ka yeelay rabbi alleyla habeenkii sakanan ay sukuunan xasiloonaan buu ka yeelay mid la xasilo washamsa cadeediina alla wuxuu ka yeelay iyo walqamara dayaxi xusbaanan ay yajriyaani bixisaabi kuwa ku socda xisaab go-an dalika arrinkaasi ay dalika aljaclu yeeliddaa ilaahay makhluuqaadkaa sidaa ka yeelay taqdiiru lcasiizi ilaaha haalibka aan cidina beegsan karin jaangoyntiisii iyo qadaristiisii weeyi allihii alcaliimi ee cilmi badanaha ahaa wa huwa rabbi aladii allaha weeyi jacala abuuray lakum idinka idiin abuuray annujuuma xidigaha litahtaduu si aada ugu hanoontaan bihaa xidigaha fii dulumaati lberi beriga iyo banaanka madowiyadooda dhexdooda si aada ugu hanoontaan oo ugu aqoonsataan jihada iyo wadada iyo walbaxri wa fii dulumaati albaxri iyo badda mugdiyadeeda dhexdooda si aa ugu hanoontaan xidigaha qad fasalnaa xaqiiqa ahaan ayaanu u kala dhigdhignoonu u caddaynay al aayaati aayaadkii aanu u caddaynay oo liqowmin qole ayaanu u caddaynoo u kala dhigdhignay qoomkaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo cilmi leh wa huwa rabbi aladii allaha weeyi ansha'akum idin abuuray min nafsin naf idinka abuuray naftaasoo waaxidatin keli ah waa aadam calayhi asalaam waxaa laga qaadanayaa waxdat lasli linsaani falaa karaamata liaxadin calaa axadin ila bitaqwa asalka aadamaha iyo insaanku meel buu kasoo wada jeedaa nin nin kale wax dheeri ma jiro oo nin kale u faani karaa waxa uun laysdheer yahay waa bitaqwa allahi wa aacati ina akramakum cinda allahi atqaakum nin nin kale laabta u garaaci karaa ma jiro waayo dee halkeed ka timid adugu ma asalan aadam ahayn baad leedahay marka aslukum waaxid waxay isugu faantaan ma jiro waa cilmi iyo cibaado iyo camal unbaa laysugu faani karaa laakiin asal ahaan meel baa kasoo wada jeedaan oo abuukum aadam wa ummukum xawaa aabihiin waa aadam hooyadiinna waa xawaa halkaasaa kasoo tafiiranteen oo aad ka taranteen fa mustaqarun wa mustawdac falakum haddaba waxaa leedihiin oo idiin sugnaaday mustaqarun ay makaanu istiqraar meel aa ku sugnaataan oo arlada ah intaa adduunka joogtaan ee ajashiinu ay baaqiga tahay iyo wa mustawdacun meel aa ku nagaataan oo qabrigii ah kadibna aa ka guuraysaan oo mustawdac waxaa laga garanayaa waa meel wax dhig la dhigto laga qaato oon lagu daa'imay ilan xayaatulbarzaqu daa'im ma aha alla waxa u yihi qad fasalna alaayaati aayaadka si dhaba ayaanu u kala dhigdhignoo u caddaynay liqowmin qolo ayaananu u caddaynay qoladaasoo yafqahuuna wax fahmaya wa huwa rabbi aladii allaha weeyi anzala soo dejiya min asamaa daruuraha xaggooda kasoo dejiya maaan biyo oo fa akhrajnaa dabeed waxaanu kusoo saaray waa iltifaat fa akhrajnaa waxaan kusoo bixinay ba alla u yihi bihi ay bilmaa biyihii waxaanu kusoo bixinay nabaata kulli shay shay walba nabaadkiisa yani kullu maa yanbutu min alard wax kastoo arlada kasoo baxayay ayaanu kusoo bixinay oo nooc walba leh geed yar iyo geed weynba mid goglama dhulka oo yani jiibsada mid qotansada oo jirid leh nooc walba waa kusoo bixinay fa akhrajnaa dabeed waxaanu kusoo bixinay ba alla yihi minhu min annabaat nabaadka xaggiisii waxaanu kasoo bixinay khadira geeda cagaaran ayaanu kasoo bixinay kuwa cagaaran ayaanu kasoo bixinay nukhriju xaal aanu kasoo bixinayno minhu akhdarkaana kuwa cagaaranna aanu kasoo bixinayno xabban midho aanu kasoo bixinayno midhahaas oo mutaraakiban isdul saar saaran wa min annakli timirta xaggeediina geedihii timirtana waxaanu kasoo bixinay ka bedel min talcihaa ubaxeedii waxaanu kasoo bixinay qinwaanun laamo waxa weeyaan midhahoodii wata waa rucubta iswadata maca midhaheedii ayaa qinwaan la yidhaahdaa yacni laamaha ama rucubtaa midhuhu ay saaran yihiin ayaanu kasoo bixinay taasoo daaniyatun dhow ciddii guranaysa u dhow oon ka dheeray wa jannaatin beero ayaanu kusoo bixinay biyahaas beerahaasoo min acnaabin cinabya ah iyo wazaytuuna zaytuun iyo warumaana rumaan mushtabihan xaal uu yahay mid isku eg eg midhahaasi xagga midabka wagayra mutashaabihin xaal uu yahay mid aan isku ekayn xagga dhadhanka iyo sifada marka mushtabihan xaal uu yahay mid isku eg xaggii lownka wagayra mutashaabihin xaal uu yahay mid aan isku ekayn xaggii dhadhanka iyo sifada allah waxau yihi markuu soo tilmaamay wuxuu soo bixiyuu biyaha kusoo saaray ayaa alla wuxuu inoogu yeedhayaa inaynu ka fakerro ynu u fiirsano oo aynaan ayarun iska dul cararin unduruu bal hadda eega waa nadara tafakurin wactibaar eegmo aad ku waantoobaysaan oo wax ku qaadanaysaan bal eegoo u fiirsada ilaa amarihi midhihiisa idaa amara marka uu midhaynayo iyo wayancihi bisaylkiisaba bal eega bal markuu midhaynayo siduu u muuqdo eega markuu bislaadana siduu yahay bal eega ina fii dalikum arrinkiinaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad baa ku sugan liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya wa jacaluu waxay yeeleen lilaahi alla waxay u yeeleen aljinna jinkiibay uga yeeleen shurakaaa kuwa wax la wadaaga yacni jinkiibay shurako cibaadada la wadaaga uga yeeleen rabbi walxaal bay jinka ilaahay shurako uga dhigeen khalaqahum ilaahay u abuuray iyaga iyo jinkaba iyadoo alla u abuuruu khaaliqoodii yahay ayay haddana u shariig yeelayaan wa kharaquu waa been abuurteen oo lahu ilaahay way u been abuurteen baniina inamo ayay u been abuurteen iyo wa banaatin hablo oo u nisbeeyeen bigayri cilmin cilmi la-aan baanay ugu been abuurteen subxaanah nasahnaantiisa eh rabbi waa nasahan yahay oo wa tacaalaa waa koreeyaa rabbi camaa shay buu ka nasahan yahay kana sarreeyaa kaasoo yasifuuna ay ku tilmaamayaan badiicu samaawaati ay huwa rabbi badiicu samaawaati samooyinka ka abuuraya abuurkooda bilaabay weeyi iyo walardi arladaba ay mubdicuhumaa calaa gayri mihaalin saabiq waa ka bilaabay isagoon cidna kaga dayan oon ka dheehan annaa yakunu lahu walad annaa yakunu siduu ugu ahaanayaa lahu alle waladun ilmo walxaal lam takun anay u ahaanin lahu alle saaxibatun oori iyadoo haweeney anay u sugnaan siduu ilmo u dhalayaa rabbi lam yalid walam yuulad waxna ma dhalin lamana dhalin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa khalaqa waa abuuray rabbi kulla shay wax walba ilaahay waa abuuray wa huwa alla bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi dalikum kiinaa sidaa wax u abuuray allahu alla weeyi ay ilmacbuudu bilxaq ka keligii xaq lagu caabudo weeyaan kaa khaaliqi rabbukum barbaariyihiinni weeyaan khaaliqaas oo isagaa uluuhiyadiinana leh rubuubiyadiinana leh oo macnaha waxa weeyi sida ilaahay uu yahay keligii ka wax khalqay ee wax abuuray waa rubuubiyadii ayuu u yahay keligii cibaadada ka u mutaystay oo rubuubiyadu waxay kugu xambaaraysaa uluuhiyada oo haddaad qirto inuu keligii yahay ka wax abuuray wax arsaaqaya wax noolaynaya wax dilaya adduunka u tashanaya haddaad taa rumayso cibaadadana waxaad rumaysaa keligii inuu mutaystoon cid kale la wadaagin laa ilaaha illaa hu laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail ilahay waxa uu yidhi allah unbaa keligii ah ka xaq lagu caabudo wax alla waxay ilaahay sokadii caabudayaanna baatil iyo gardaraa lagu caabuday marka laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye ha odhan laa macbuuda mid la caabudaa ma jira ilaa huwa oo waxdat lwujuud iyo caqiidat litacaad walxuluul baaba laga fahmi haddaad tidhaa macbuudba ma jira isaga mooye maxaa la moodaya wax kastoo adduunka lagu caabudaa inuu alla yahay soo la moodi maayo muraadkuna dee sidaa ma ah oo macbuudaad badani way jiraan laakiin waxaa la anfinayaa macbuudka xaqii ma jiro alle mooyaane marka laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane ilain aaliha oo dhan lama inkirayo malaa'ig baa la caabuday oo rusul baa la caabuday oo asnaam baa la caabuday oo cid walba waa la caabuday laakiin maxaa la caddaynayaa cibaadada xaqiita ilaahayun inay tahay inta kaloo dhamme inay baatil tahay marka aaliha badan oo macbuudaad oo la caabuday way jiraane gardaraa lagu caabuday keligii un buu yahay ka xaq lagu caabuday rabbi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane oo kayrkii haddii la caabudo cidaan alla ahayn xaqdarra iyo baadil baa lagu caabuday xaq laguma caabudin khaaliqu kulli shayin shay walba ka abuure weeyaan alleh ee facbuduuhu isagoo keliya caabuda wa huwa rabbi calaa kulli shay shay walba wakiilun ka isagu ilaalinaya ee xifdinaya muraaqabeynaya weeyi ee wakiilka kaa ilaalintiisa laa tudrikuhu ma haleesho alle alabsaaru aragyadu aragyadu alle ma haleelaan oo lama arki karo ay fi dunyaa dhe markaa macnaha adduunyada wa huwa alle yudriku isagaa haleela alabsaara aragyada ama waxaad tidhaahdaa laa tudrikuhu ma koobta alle alabsaaru aragyadu ma koobaan oo yacni xataa aakhiro aragga lagu arkayo laguma koobi karo wa huwa alla yudrikul absaara aragyada isagaa kooba oo aragga iyo ru'yada ku koobaya ilaan farqi baa udhaxaysa aragti iyo koobis wa huwa alleh allatiifu allaha tudhista iyo raxmadda badan weeyi alkhabiiru ee xogogaalkee wax walba og allah waxau yihi qad jaa'akum waxaa idin yimid basaa'iru xujooyin cadcad baa min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka yimid ee faman absara ruuxa arka xujooyinkaa cadcad ee intuu garta raaca carafahaa xaqa macrifatiha wa tabacaha intuu garta raaca falinafsih ay fanafcuhu linafsih ama waxaad tidhaha falinafsihi ay falinafsihi nafac naftiisunbuu wax taray waman camiya ruuxa ka indhabeelana een aayaadkii garan een raacin lam yacrifha walam yatabichaa facalayha ay facalaa nafsihi dara naftiisii unbuu dhibay oo waxay la mid tahay man ihtadaa fainamaa yahtadii linafsihi waman dalla fainamaa yadilu calayha ka hanuonaa naftiisu u hanuunay ka lumayna naftiisu u lumay oo macnaha hanuunka dheefta iyo wanaagga ku jirana isagu usoo noqonaya hallowga iyo habowga dhibaatada ka dhalanaysaana isagu unbay ku dhacaysaa cid kale wax yeeli maayo wamaa ana aniguna ma ihii ku dhabaala yidhi nebi allow calaykum idinka bixafiidinkii idin ilaalinaya anigu gaadh idinkama hayo oo la iima diran inaan hanuunka qalbigiina geliye e xilkaygu waa gaadhsiin waanan idin soo gaadhsiiyey alla waxau yihi wakadalika nusarifu alaayaat wakadalika ay mila dalika atasriifi walbayaan gedgedintaa aayaadka hore lasoo gedgediyey ee lasoo caddeeyey oo kale ayaanu nusarifu u gedgedinaynaa al aayaati aayaadkaonu idinku caddaynaynaa waliyaquuluu cilladani waxay ku cadfan tahay cilloho cillo kaloo maxduuf ah oo waxaanu sidaa aayaadka ugu gedgedinaynaa liyactabira almu'minuun dee mu'miniintu si ay ugu waantoobaana wax ugu qaataan iyo waliyaquuluu si ay kuwani u yidhaahdaan ka murmaya qur-aanku darasta waad soo dhigatay nebi allow oo cid kalaad ka soo akhrisatay aysaru tafaasiirku wuxuu leeyahy ay tacallamta wa qara'ta waxaad ka soo baratood ka soo akhrisatay cid kale ee wax lagu waxyoodo xagga rabbi kaaga yimid maaha bay ka odhanayaan markaa darasta waa qiraa'ada jumhuurta ibnu kathiir iyo abu camarna waxay akhriyeen daarasta daarasta markaa waa mufaacala waa min alithnain mufaacaladu waa ficil laba daraf ka dhacaya marka markii hore darasta dee jiha keliya ahayd oo adaa soo akhristay ahayd oo cid kale ka soo akhristay daarasta laakiin waxay noqonaysaa waliyaquuluu si ay u yidhaahdaan daarasta waxaad la soo akhrisatay ahlulkitaabkii macnaha waad isla soo akhrideen oo adiga iyo iyagaa isla soo akriyo waxaan la yimid oo isku soo hagaajiyey waa mudaarasa waad isla soo akhrisateen darasatna waa la akhriyey darasat si ay u yidhaahdaan aayaadkiiba way baaba-een oo way tirtirmeen darasat alindiraas waa maxwiga iyo baaba-a marka liyaquuluda nahrulkhayrka abubakar jaabir aljazaa'iri wuxuu ku leeyahy laamtani waa laamulcaaqiba ee ciladii caadiga ahayd ee la yaqaanay maahae waa si ay ma-aalkooda dambe u yidhaahdaan markay aayaadka arkaan si ay sidan ugu yidhaahdaan oo macnaha dee aayaadka waxa loo dhigdhigaya ee loo caddaynayaa ma aha inay sidan yidhaahdaan muraad ma aha oo sida laga doonaya laga dalbaya ma aha laakiin iyagaa sidan odhanayo cidhibtooda iyo ma-aalkoodaa sidan ku dambaynaya inay yidhaahdaan aayaadkii marka dhinac walba loogu dhigo halkay ka qaadan lahaayeen ayay waxaan ku hadlayaan oo darasta ama daarasta ama adaa meelaha ka soo akhristay ama adig iyo ahlu kitaabka isla soo akhriyey ayay odhanayaan walinubayinahu waxaanu aayaadka u caddaynay iyo walinubayinahu si aanu ugu caddayno kitaabka liqowmin yaclamuun qoomka wax kala garanaya cilmiga leh si aanu ugu caddayno waxaa kalood usoo qadari kartaa wakadalik sidaanu aayaadkaa hore usoo kala dhigdhigneennu usoo caddaynay oo kale ayaanu nusariful aayaati aayaadka u gedgediyenaayoo idinku caddaynaynaa wa sarafnaaha waxaanu aayaadkaa u gedgediyeynaa liyaquuluu darasta si ay ku yidhaahdaan ma-aalkooda iyo cidhibtooda dambe darasta meelahaasaad kasoo akrisatood kasoo dhigatay si ay ku yidhaahdaan iyo walinubayinahu si aanu ugu caddayno liqawmin yaclamuuna dadka wax kala garanaya si aanu xaqa ugu caddayno ittabic raac nebi moxamedow maa kii uuxiya lagu waxyooday ilayka adiga min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga waxyooday raac laa ilaaha ilaa hu acdamu maa uuxiya ilayka huwa tawxiid soo lama odhan waxyiga raac wax loo waxyoodo maxaa ugu weyn saw tawxiidka maaha waa lagu xijisiiyey laa ilaaha ilaa hu mid xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane subxaanah ee tawxiidkiisaa ku toosnow dadkana ugu yeedh wa acrid ka jeedso cani lmushrikiina kuwa mushrikiintaana iskaga jeedso oo dan iyo muraad ha ka gelin ha u aaba yeelina dacwadaada wado ilaa haddaad ku mashquusho hadafkaad lahayd baad ka habsaami walaw shaaa allahu maa ashrakuu allah waxau yihi walaw shaaa allah alla hadduu dooni lahaa ay cadama ishraakihim shaaa mutacalaqeeda iyo mafcuulkeeda had iyo jeer waa la xadfaa o waxaa laga fahmaa jumlada dambe ama wax soo hormaray ama saabiqa ama laaxiqa marka maa ashrakuuda ayaa hadda laga fahmayaa oo waa cadam alshraaga shirki la-aanta walaw shaaa allah hadduu alla dooni lahaa ay cadama ishraakihim inaanay shirki samayn hadduu dooni lahaa maa ashrakuu may shirki sameeyeen shirkiba may sameeyeen marka mashiiadani waa maxay waa almashiia alkowniya maaha almashiia asharciya waayo mashiiada sharcigii waa bimacna almaxaba waalrida ilaahayna kufri iyo gaalnimo dee raalli kama aha walaa yardaa licibaadihi lkufr marka laakiin waa qadaray oo waxaanu alla qadarin oo aanu kownan u doonin adduunka kama dhaco laa kufran walaa iimaanan gaalnimo iyo iimaantoona laakiin kufriga waa qadaray mana doonin sharcan laakiin waxa weeyi iimaanka iyo taacada ayuu kownanna u qadaray sharcanna u doonay laakiin mashii'adani waa tii kowniga ahayd ee bimacna alqadar ilaahay baa qadaray weeyi wamaa jacalnaaka kaamaanaan yeelin nabi allow calayhim korkooda xafiida ilaaliya kaagamaanaan dhigin ku ilaaliya kaagamaanaan dhigin oo dee adigu gaadh kama haysid wamaa anta manaad ahaanin adigu nebi allow calayhim korkooda biwakiilin mid loo tala saartay oo ilaalintooda iyo hanuunka inaad qalbiga u geliso adiga laguma tala saaran xilkaagu wuxuu ku egyahay inaad gaadhsiiso in calayka ila albalaaq allah waxau ihi walaa tasubuu ha caayina aladiina asnaamta yadcuuna ay caabudayaan min duuni illahi alla sokadii oo fa yasubu llaha dee kolkaa haddaad caydaan asnaamta yasubu llaha iyana ay alle caayaan cadwan xadgudub iyo dulmi dartii bigayri cilmin cilmi la-aanna ay ku caayaan allah waxa uu yidhi asnaamta ay gaaladu ilaahay sokadii caabudayaan mu'miniintii ay ha caayina si aanay iyaguna alle u caayin edabdarradooda kadalik sidaanu kuwaa shirkiga iyo xumaanta loogu qurxiyey ayaa zayanna aanu ugu qurxinay likulli ummatin ummad walba camalahum camalkooda uma ilaa rabbihim dabeed rabbigood xaggiisa ayaa marjicuhum noqodkoogu ahaaday oo fa yunabi'uhum dabeed alla wuxuu uga warramayaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wa aqsamuu billaah ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag lahayd macnaha intay awoodayeen waa halkii u dambaysay dhaartii ugu weynayd bay alla ku mareen oo maxay ku dhaarteen lain jaa-athum walle hadday u timaado aayatun mucjizo aayad ama mucjizo kowniya haddii loo soo dejiyo layu'minuunna walle inay rumayn oy rumayn bihaa mucjizadaas way rumayn taasay ku dhaarteen qul waxaad ku tidhaahdaba nebi allow inama al aayaatu aayaadka iyo mucjizooyinku cinda allah alle agtiisun bay ahaadeen anuu aayad ma haye ilaahay baa haya wamaa yushcirukum oo mu'miniintiyay maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayadan ama mucjisadani idaa jaa-ad hadday timaado laa yu'minuuna ay yu'minuuna inay rumaynayaan mu'miniintii markay niyadda ka yaro jeclaadeen in aayad la soo dejiyo ayaa alla wuxuu ku leeyahay maxaa idin ogeysiiyey hadday mucjizadu timaado inay rumaynayaan miyaa ogtihiin rumayn maayaan oo waa mucaanidiin allah waxau yihi wanuqallibu waanu gediyanaa waanu roganaa afidatahum qalbiyadooda iyo wa absaarahum aragyadooda can iliimaan xagga iimaanka iyo daacada iyo diinta waa ka duwanaa oo markay iyaguba doorteen gaalnimada iyadaa loo sii fudaydinayaa oo waxay la mid tahay falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen ayaa la sii leexiyey marka alla waxa uu leeyahy wanuqallibu waanu gediyanaa waa rogaynaa af-idatahum qalbiyadooda iyo wa absaarahum aragyadoodaba kamaa lam yu'minuu sidaanay u rumaynin bihi qur'aanka awala maratin markii ugu horreeyeyba yacni sidaanay u rumayn markii u horreysayba qur'aanka ayaanu imikana qalbiyadooda iyo aragyadooda u rogaynaa oo looga leexinayaa diinta iyo xaqa maadaama aanay mutaysanba oo xaggeedaba aanay u kicin waayo qof walba wuxuu doortaa loo fudaydiyaa kullun muyasarun limaa khuliqa lah dariiqa khayrka qofka doorta isagaa loo sahlayaa ka dariiqa sharka marana kaasaa loo fudaydinayaa jazaan wifaaqan wاljazau min jinsi اlcamal alla waxau yihi wanadaruhum waxaanu kaga tegaynaa kuwaa fii طuqyaanihim baadidooda iyo gaalnimadooda dhexdeedaanu kaga tegaynaa yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aanay garanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu inoogu tilmaamay marka ugu horeysa inay u yimaadeen dadka xujooyin cadcad basaa'iru min rabbikum waa xujooyin cadcad oon caadsaarayn xujooyinkaa iyo aayaadkaa cadcad ilaahay dadkii labuu u qaybiyo waxa uu yidhi dee qofka arka ee aayaadkii uu gartay ku camal fala kaasi naftiisuu wax taray waayo dheefta iyo ajarka ka dhasha isagaa u aayaya aakhirataanka laakiin qofka ka indhabeeleen ku dhaqmin naftiisuu dhibay waayo cadaabka ka dhashaa isaguu ku dhacayaa ilaahay waxa uu caddeeyey aayaadka inuu gedgedinayo oo dadka uu caddaynayo dadkiina ay qaybsamayaan oo dee kuwii cilmiga lahaana xaqu u caddaanayo kuwii gaaladii iyo mushrikiintiina ay odhanayaan meelahaasaad kasoo dhigatood kasoo baratay oo aanay rumaynaynba wa qaala aladiina kafaruu in hada ilaa ifkun iftaraahu waacaanahu calayhi qawmun aakharuun yacni waxay dhahan waa been abuuradun meelaha uu kasoo dhoobdhoobay oo kuwo kalena ay ku kaalmeeyeen ayay ugu jawaabeen gaaladii markuu xaqii iyo waxyigii ula yimid ilaahay markaa wuxuu amray inuu waxyiga raaco tawxiidku ugu horeeyo mushrikiintana iskaga jeedsado waxaana alla uu caddeeyey kuwaas shirkigooda ilaahay inuu qadaruu doonay waa mashii'a kowniya oo haddaanu ilaahay sidaa u qadari lahayn dee shirki kumay dhaceen laakiin waa loo qadaray kawnan iyagaana khiyaarkooda ku doorto cidina kumay khasbin kadib ilaahay wuxuu inoo caddeeyey qaacido aad iyo aad u weyn oo muhiim ah qaacidadaas waxay tahay waa qaacidatu sadi daraayic shay maslaxo ah ayaa haddii mafsado ka weyni ku jirto layska daayaa hadda maslaxuu leeyahay laakiin dhibaatada ka dhalanaysaa ka weyn maslaxadiisa iska daa baa lagu yidhi waxaa laga yaabaa munkar aad aragtay oo xumaan ah oo ay waajib ahayd in la inkiro in markaad u fiirsato aad aragto munkarkaa haddaad inkirto ku ka daran inuu soo gadaal marayo iska daa waayo inkaaru lmunkar walamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar in dadka wanaagga la faro xumahana loo diidaa fiqi iyo faham bay u baahantah ma aha uun xaqow xaq ma tahaye ku kici kunaha ku kufriya kunaha ku islaama ma aha macnuhu wuxuu noqonayaa inaad u fiirsato kelmadda aad sheegayso cidda aad u sheegayso sidaad ugu sheegayso waxa dhib iyo dheef ka dhalanaya waa muhiim weliba dadka ducaadda ah khaasatan fi bidaayati alabi waddacwa marka alabulcilmiga iyo dacwada bilowga lagu yahay ee xamaasadu ay cirka marayso markaa qofku waxba ma eego xadiidka uu maanta maqlo isagu inuu sheego mooyaane laakiin talow imika munaasab ma tahay dadkan xaalkoodu waa sidee intaa inuu ka fakeruu ka fiirsado xamaasaduba kuma simayso marka waxaa laga yaabaa isagoo xaq sheegaya haddana asluubka iyo qaabku u dhigaya inay dadka ka didiso marka waxaa la yidhaahda fiqhu dacwa dacwadda iyo amar bimacruuf iyo annahyu cani lmunkar in la fahmo oo fiqi loo yeeshaa waa muhim iminka mas'aladani waxa weeye sabu aalihati lmushrikiin qaacidadan waxaa lagala soo baxay aalihadiiyo asnaamta mushrikiinta in la caayo la ceebeeyo xumaantooda la sheego saw shay sharciya maaha ilan way xun yihiinbe marka ceebtooda in la sheegaa waa sharci maslaxaana ku jirta laakiin markii ay ka dhalatay haddii asnaamtooda la caayo inay ilaahay caayaan dee saw dhibaatada ka dhalatay kama weyna maslaxada ku jirta in asnaamtooda la caayo maxaa ka weyn dhibaatada ka dhalana soo ah inay ilaahay aflagaadeeyaan idan ilaahay waxau ihi daaya asnaamtoodaa waxba ha caayina si aanay rabbi u caayin waayo nebi maxamedta u yimaadeen bay yidhaahdeen haddaad aalihadayada afka ka dhigi weydo annakuna ilaahagaan wax ka sheegi markaasay soo degtay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu llaha cadwan bigayri cilm idan qofka daacigaa maxaa u habboon haddii shay maslaxaa samayntiisa dhibaato ka weyne ka dhalanayso iska daa nabigu sala allahu alayh wasalam muxuu xadiidkii caaisha muxuu ku yidhi caashaay haddaan qoomkaagu aanay islaamnimo ku cusbayn oonay ahayn kuwa mar dhowaydun jaahiliye kasoo galay oo ka yimid oo aanan ka baqanayn inay fidnoobaan kacbada intaan dumiyo ayaan laba albaab u samayn lahaa mid ay kasoo galaan dadku iyo mid ay ka baxaan oo dibudhisaan ku samayn lahaa marka nebigu yacni macruuf bay ahayd dibudhiska iyo kacbada inuu laba albaab u sameeyo wax macruufay ahayd oo wanaagsan laakiin macruufkaa rasuulku muxuu uga joogsaday dadkaa ku fidnoobi oo waxay odhan wakaa diintii nabi ibraahim bedelay oo kacbadiiba waxa weeyaan dumiyey ayay odhan wuu iska daayay maxaa laga qaadanayaa shaygu isagoo macruuf ah haddii fitna ka dhalanayso iska daa waxaa la mida munkarka shay munkara oo la samaynayo haddii joojinta aad dadka ka joojinayso tu ka weyniba ay ka dhalanayso dee kaa ay wataanood u daysaa ka sahlan ku ka weyn inay sameeyaan ilain diintu maqaasid bay leedahiyo ujeeddo maaha uun munkarka ma inkirtay ama macruufka ma fartay maqsad baa ka dambeeya ujeedda soo maha maqsadku muxuu ahaa munkarka inuu macruuf soo gadaal maro oo macruuf yacni meesha yimaado ama munkarkii uu khafiifo fududaado haddaanu wada zuulina laakiin bal ka waran haddii munkarkii hore iska dhaaf inuu fududaado iska dhaaf inuu macruuf bedelo munkarkii ku ka weyna hadduu bedelayo ka waran kay wataan u daa oo sheikhulislaam ibnu taymiya nimankii tataarka markuu soo maray iyagoo khamro isku shubaya oo sikhraansan ayaa asxaabtiisii qaar ka mid a doonay inay ku inkiraan khamrada oo ku dhaqaaqay war iska daaya buu yidhi tanaa u fudud buu yidhi waayo haddii ay miirsadaan oo khamradan daayaan dadkay ku dhaqaaqayaan way laynayaan way kufsanayaan xoolahooday dhacayaan marka munkar caama bulshada inay kula kacaan iyo iyagu naftooda inay u sikhraansanaadaan labaduba waa munkar laakiin kee culus dee waxaa culus bulshada inay baabi'iyaan waxana fudud iyagu lafahooda inay u sikhraansanaadaan marka had iyo jeer waxaa jirta qaacida la yidhaha irtikaabu akhafi dararayn lidafci acdamihimaa haddii laba dhibaato aan laga fursanayno marlayba midkood aad ku dhacayso ka fudud qaado si aad ka culus uga badbaado waa irtikaabu akhafi dararayn marka had iyo jeer qawaacidda sharciga in la ilaaliyo oo xaq uu xikmad yeesho maaha uun kelmadani xaq ma tahay laakiin waxaa la socota xaq ha ahaadee xikmaddii ma xasuusan tahay oo xaqaagu xikmad ma ku dheehan yihi xikmadduna waa wadcu shayi fii mawdici waa shay walba halkiisa ku habboon dhig الشدة في موضع شدة واللين في موضع اللين وكل شيء في موضعه حسن waxaa la yidhi wax walba halkiisuu ku habboon yahay adayga haddaad geliso meelaan loogaba baahnayn dee waa fasaad ma habboona dabaca iyo jilayca haddaad geliso meelaan looga baahnayn dee ma habboona waa fasaad laakiin haddaad halkii adayg u baahanna adayga aad dhigto halkii fudayd u baahan fudaydka aad dhigto halkii hadal u baahan halkii ficil u baahan dee waxaad noqonaysaa qof xakiima waayo xikmaddu waa intaas wa in shay walba halkiisa la dhigo marka calaa kullin waxaan ujeedaa uun aayadda waa inaynu kala baxno dacwadda iyo khayrka iyo wanaagga la wado in fiqi iyo faham lagu daro oo kelmadda aad sheegayso aad ka fiirsato intaanad sheegin cidda aad u sheegayso aad ka fiirsato waa ayo nebigu mucaadiyo markuu yeman u dirayay muxuu yidhi innaka taatii qowman ahla kitaab niman ahlu kitaaba u tegi doontaa waa si u ogaado waaqaca iyo waayaha dadka uu tegayo xaalkoodu sida ay yihiin ma dad juhaala oon diiniba gaadhinba mise waa dad hore diin uu gaadho shubah ay ku qumsan yihiin oo u baahan in lala doodo ilan mid walba talagelkeeday leedahay marka haddaad tuulo u baxayso tuulada xaalkeedu waa sidee sii daris intaanad ku bixin maxaa kaaga horeeya yaa jooga xaalkoodu waa sidee marka ruuxu markuu meel dacwo u tegayo inuu xaalkooda barto waxay ka caawinaysaa qaabku ula dhaqmayo in badanna waxa fasaadka iyo dhibaatadu ay ka dhalataa qofkii isagoo ahlu xaq ah oo xaqii sheegay inay xikmaddii hoos marto oo dadkii aanu darsin oo degaankii aanu darsin oo maqaalka ama kelmadiisii aanu darsin oo waxa ku habboon aan u darsin oo ay dadkii isugu mid noqdaan waayo ummaddu isku mid ma ah isku luqo lagulama hadlo ardayga daalibu cilmiga ah iyo ninka caalimka ah iyo ninka caamiga ah iyo ninka dhexdhexaadka ah ma isku wada siba nin walba dee dariiqo ku habboon iyo maqaal munaasaba ayuu leeyahy marka calaa kullin waa laabudda fiqi iyo faham iyo xikmad in xaqa lagu daro marka walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm qaacidadaa sadu daraa'ic wasiilo kasta oo xaaraan ku yani ku gaadhsiinaysa inaad iska joojiso weeyi oo waxaa la yidhaha kullu maa addaa ilaa xaraamin fa huwa xaraam wax kastoo xaaraan ku gaadhsiiya isaguna waa muxaram ilaahay waxa uu tilmaamay nimanka mushrikiinta ah inay ku dhaarteen hadday aayad mucjiziya u timaado inay rumaynayaan waxaa lagu yidhi nebi maxamed waxaad ku tidhahdaa aayaadka allah haya oo ilaah unbaa soo dejin kara horta waataynu soo maray wa qaaluu lawlaa nuzila calayhi aayatu min rabbih qul ina allaha qaadirun cala an yunazila aaya walakina akarahum laa yaclamuun waxay yidhahdeen maa mucjize lagu soo dejiyo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay unbaa awood u leh inuu mucjiso soo dejiyo laakiin dadka agarkoodu garan maayaan oo haddii looba soo dejiyo dee xaqeedii ma marinayaan waanay ku halaagsamayaan haddii qaadan waayaan mu'miniintii baa lagu soo jeedsado waxaa la yidhi wamaa yushcirukum anaha ida jaaءat laa yu'minuuna laadaasi waa sila ama tawkiid qur-aankana waa ku badantay laadu iyadoo sila ama tawkiid oo naafiye ahayd oo laa uqsimu bi hada lbalad falaa uqsimu bimawaaqic nujuum inta badan qasamkay ku badan tahay markaa laadii naafiyad ahayd maahe waa ta'kiid ama waa silo marka tanna waa sidii oo kale oo maxaa idin ogeysiiya mu'miniintii hadday aayaddaasi u timaado laa yu'minuuna ey yu'minuuna inay rumaynayaan maxaa idin ogeysiiyey ila waa niman canaad badane dabeed alla wuxuu caddeeyey inuu qalbigooda iyo araggoodaba gediyey oo uu rogay oo uu daboolay sidii markii horeba ay u beeniyeen ayaa qalbigoodana loo daboolo oo loo rogay baadidaasaana lagaga tegayaa iyagoo ku wareersan oo aan hanooneyn marnaba aayadda walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm in wasiiladu hadday xaaraan u gaadhsiiso ay muxaram tahay waxaa sii caddaynaya xadiidkii bukhaariye min xadiidi cabdillahi bni camr bn alcaas oo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi min akbar alkabaa'ir an yalcana arajulu waalidayh kabaa'irta u waaweyn waxaa ka mid a ninku inuu waalidkii nacdalo qaaluu ya rasuula allahi wakayfa yasubu rajulu waalidayh waxay dhahen rasuulkii allow sidee ninku labadiisii waalid u caayaya ama u nacdalaya qaala yasubu aba rajuli fayasubu abaah wayasubu ummahu fayasubu ummah ninka aabihii buu caayaya markaasaa isna aabihii la caayaya hooyadii buu caayaya markaasaa hooyadii la caayaya yaa u sababay in aabihii hooyadii la aflagaadiyo dee isaga isagaa marka hore ninkan waalidkiisii caayay markaasaa kiisiina la caayay sidaasuu ku noqday inuu isagu aabihii hooyadii caayay ila isagaa sabab u noqday soo maha allah waxa u yihi qad jaa'akum xaqiiq ahaan waxaa idinku yimid basaa'iru xujooyin cadcad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday faman absara haddaba ruuxa arka xujooyinkaasee raaca falinafsihi ay falinafsihi nafac naftiisuu wax taray waman camiya ruuxa ka indhabeelay raaci waayaana facalayha ay facalaa nafsihi dara naftiisuu dhibay wamaa ana anigu ma ihi ku dhabaalid nebi allow ey qul waxaad ku tidhaahdaa maa ana calaykum bixafiid anigu korkiinna ma ihi mid ilaaliye ka ah wamaa ana anigu ma ahanin calaykum korkiinna bixafiidin kii ilaalinaya anuu gaadh idinkama hayo waan idin soo gaadhsiiyey xilkayguna intaasuu ku egyahay wakadalik sidaa aanu aayaadkaa hore u gedgedineenu u caddaynay ayaa nusariful aayaati aayaadka aanu u gedgedineynaa oo kolba dadka dhinacaanu ugu dhiganaa si ay ugu dhaqmaan waliyaquuluu ay liyactabira almu'minuun si ay mu'miniintu ugu cibro qaataan aayaadkaas iyo waliyaquuluu si ay kuwani u yidhaahdaan darasta waad soo akhrisatay nebi moxamedow oo laguuma waxyoone cid kalaad ka soo baratay ama qiraa'ada kale ibnu kaiirka iyo abu camarka waliyaquuluu si ay u yidhaahdaan daarasta nimanka ahlulkitaabka ayaad la soo akhrisatay ila mudaarasadii waa min aarafayn adiga iyo iyagaa isla soo akhristay waa laba dhinac waa waxaad isla soo toostooseen oo isku soo hagaajiseen iyo walinubayinahu waxaanu aayaadka u gedgediyeynaa walinubayinahu si aanu ugu caddayno kitaabka liqawmin yaclamuuna qoom wax kala garanaya oo cilmi leh ittabic raac nabi moxamedow maa uuxiya waxa lagu waxyooday ilayka adiga min rabbig rabbigaa xaggiisa lagaaga waxyooday laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane rabbi wa acrid isaga jeedso cani lmushrikiina kuwa mushrikiinta ana ka jeedso walow shaa allah hadduu alla dooni lahaa ay cadama ishraakihim inaanay shirki samayn hadduu dooni lahaa maa ashrakuu shirkiba may sameeyeen wamaa jacalnaaka kaamaanaan yeelin nebi allow calayhim korkooda xafiida mid ilaaliya yacni xafiidan ilaaliya inaad ahaato kaamaanaan dhigin wamaa anta adigu manaad ahaanin calayhim korkooda biwakiilin mid loo tala saartay ilaalintoodii iyo hanuunkooda inaad qalbiga u geliso adiga laguma saarin walaa tasubuu ha caayina aladiina asnaamta yadcuuna ay baryayaan min duuni illahi alla sokadii fayasubu allah halkaa waxaad ka garanaysaa dadka xataa ahlu baatilka ah ama madax ha noqdaan ama waxgarad kale ha noqdaan dadka magaca iyo mansibka leh xataa haddii waxa weeyaan ay qaldan yihiin ama ay xun yihiin aflagaadadooda iyo caydooda dhibaatadu ay ka dhalanayso inaad iska ilaaliso oo inaad dacwada si kale u gaadhsiisa mooye afxumadooda weligaa ka digtoonow si aanay u sababin dacwadda iyo tawxiidka ad xambaarsanaydba in la caayo la aflagaadeeyo walaa tasubuuha caayina aladiina asnaamta yadcuuna ay caabudayaan min duuni illahi alla sokadii ay caabudayaan caayina oo fayasubu llah haddee markaa iyaguna ay caayaan haddaad asnaamtooda caydaan fayasubu llaha iyaguna dabeed ay caayaan alle cadwan xadgudub iyo dulmi dartii ay rabbi u caayaan bigayri cilmin cilmi darrana ay ku caayaan cilmi la-aan kadalik sida kuwa xumaanta loogu qurxiyey ayaa zayanna aanu ugu qurxinay likulli ummatin ummad kastaba camalahum camalkooda uma ilaa rabbihim dabeed rabbigood xaggiisa ayaana marjicuhum noqodkoogu ahaaday oo fa yunabi'uhum waa uga warramaya alleh bima kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wa aqsamuu way dhaarteen kuwii mushrikiinta ahaa billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag lahayd intay awood lahaayeen macnaha waxba iskulamay hadhine waa halkii u dambaysay dhaartii ugu cuslayd bay ku mareen lain jaa-athum wallee hadday u timaado aayatun mucjizo layu'minunna inay rumayn doonaan oy rumayn doonaan bihaa aayadda markaa waxay kaga xumaatay ilaahayba may tala saarane waxay moodayaan iimaanka inay faraha ku haystaan may odhan allah na waafajine wallaahi inaanu rumayn bay yidhaahdeen dee manay rumayn qalbigoodana waa la rogay ilan ilaahayba umay noqone qul waxaad ku tidhaha nebi allow inama al aayaatu aayaatku cinda allahi ilaahay agtiisunbay ahaadeen oo horta allun baa soo dejin kara wamaa yushcirukum mu'miniintii baa niyadda ka yaro jeclaaday in loo soo dejiyo mucjiso gaaladan si ay u rumeeyaan marka iyagii baa lala hadlaya waa mu'miniinta khitaab mu'miniintii baa lagu yidhi wamaa yushcirukum mu'miniinay oo maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayaddani idaa jaa-ad hadday timaado laa yu'minuuna ay yu'minuuna inay rumaynayaan oo maxaa idin ogeysiiyey hadday mucjisa u timaado inay rumaynayaan kuwa rumaynaya ma aho waa mucaanidiin alla waxau yihi wanuqallibu waanu rogaynaa oo waanu gediyanaa af-idatahum qalbiyadooda iyo wa absaarahum aragyadooda oo xagga hanuunkaba usoo jeedsan maayaan kamaa lam yu'minuu sidaanay u rumayn bihi ay bilqur'aani qur'aanka awala mara markii u horreysayba sidaanay qur'aanka u rumayn ayaanu qalbigooda iyo araggoodaba u gediyanaa wanadaruhum waxaananu kaga tegaynaa fii duqyaanihim baadilkooda iyo baadidooda dhexdeedaanu kaga tegaynaa yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online